alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala almusanifu raximah llah faslu fi shufca fasalkani wuxuu ku saabsan yahay arrinta la idhaahdo ashufca shufcadu fi luqati alcarab waa addamu min ashafci bay ka timi waa shayga shay kale in lagu lamaaneeyo oo lagu daro sharcanna waa laba qof oo wadale dhul ama dhisme laba qofna waa ka badan karaan oo aan qaybsan ayaa midkood qayb ka mida uu iibinaya qaybtaa markaa siduu u iibin karaa umaba qaybsanabe wuxuu iibinayaa iyadoo mushaaca ah inta kale aan ka soconayn kii kale wuxuu xaq u yeelanayaa ciddi uu ka iibiyey inuu kala soo noqdo oo intii uu ka siiyey intuu u celiyo isagu inuu qaato walihaada qofku wixii la wada leeyahay in la qaybsan ee hantida ama guurtada ah ma iibin karo ilaa cidda ay wada leeyihiin uu ka fasax qaato odhaado ma iibsanaysaa waan iibinaya anu qaybtii usoo hagaagi lahayd mise dadka kalean ka iibiya hadduu idhaahdo dadka kale ka iibi waan kuu fasaxay markaa wuu iibin karaa xaqu shufcana ma laha hadduu isagu iibsadana xaq buu leeyihi isagoon ogeysiin hadduu iibiyana xaqu shufca ayuu yeelanaya tusaale dad baa waxay wada leeyihiin beer tusaale ahaan qorshaysan oo baloodho laga dhigay hase ahaatee may qaybsan way dhaxleen ama way wada iibsadeen waa tusaale mid ka mida ayaa beerta baloodhadeeda qaar ka mida iibiyey siduu iibin karaa qaar ka mid ah sida quru ku iibin karaa waa iyagoo mushaaca inuu iibi inuu idhaa laba baloodhoo beertaa ka mid a lakiin uma banaano laba baloodoo cayiman inuu iibiyaa uma banaana ile laba isagu gooni u leeyahay ma jirtee qofkii uu ka iibiyey halkiisii buu gelayaa oo hadhow toole marka la qaybsanayo qaybta ka qayb gelaya ile laba cayiman lagama iibine waxaa laga iibiyey tusaaleaan laba kusii daysan kusii dhex daysan inta kale laakiin hadduu idhaahdo beertii dhaxalka ahaydee ay wada lahaayeen ama ay wada iibsadeenba baloodho ka midoo cayiman kan iyo kan iyo kan ayaan kaa iibiyu isu taago iibkaasi ansixi maayo kuwan gooni uma laha waxa meesha inuu ku leeyahay inta kaleu kusii dhexdaasan yahay kusii dhex daysan yahay oo kama socona marka hadduu iibinayo iyagoo mushaaca buu iibin karaa oo qofkii ka iibsadayna wax cayiman oo gooniyo meesha uu ku leeyahay ma jirtee dadkii meesha wada lahaa qof ka midoo kale ayuu noqonaya oo hadhow toole markay qaybsanayaan buu qaybtaa ka qaybgelaya isaguna oo laakiin dee intiisibuu kaga qaybgelaya intiisu halkay ugu dhacayso qaybtii hadhow toole raacaysa ay kusoo baxaysa markaa qofkii sidaa looga iibiyey wax la wada leeya oo la qaybsan ayaa kii ka iibiyey kay shuraakada ahaayeen uu ka qaadan karaa odhan karaa imise baloodoo beertaydii ka mida buu kaa iibiyey saddex imisuu kaa siiyey min toban soddon kun soddonkaagii kuwaa kuwaas dhulka iskaga taganaa qaatay xaqa noocaasa baa shufca la idhahda maxaa shufca loo yidhi waxaa shufca loo yidhi liannahu qaybtiisii iyo qaybtaa shariigiisuu iibiyey buu isku darsanaya labadaasuu isku dhufsanaya oo yadumu xisata shariikihi ilaa xisatihi damigii isugeyntu halkaasi kaga jirta waay waxay markaa shufcadu gashaana waa waxa qaybsami kara ee dhul ah iyo dhulka wixii raaca sida dhisme iyo dhir iyo waxyaabo noocaasa wixii qaybsami kara ayay shufcadu gashaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi man kaana lahu shariiku fii rabcatin aw nakhlin falaysa lahu an yabiica xata yu'dina shariikahu fain radiya akhada wain kariha taraka muslim baa wariyey can jaabir qofka ay qof shuraake ku yihiin daar dhul geedo timira laakiin dee dhul ku yaallo dhulkay raacayaan uma bannaana inuu iibiyo shaygaa qaybtii isaguu ku yeelan lahaa haddii la qaybsado ilaa inuu ogeysiiyo mooyaane kay shuraakada ku yihiin marka haddii kaasi uu raalli ku noqday isagaa ka iibsan doona haddii kalena de waa iskaga tegi doonaayo dada kale ayuu ka iibin doonaa marka waxaan shufcada la yidhaahdaa waa nooc min alkasbi oo qofkii qofka wax iibiye dee wuxuu leeyahay buu iibiyey soo ma ah kan iibsadayna si saxa buu wuxuu iibsaday haddana waxay shareecadu u ogoshahay qofkaa iibiye kii ay shuraakada ahaayeen kii laga iibiyey ikhtiyaar la-aantiisa inuu kaga qaato isagoon raalli ku ah inu idhaahdo shariigaygu intaa uu kaa iibiyey anaa la wareegay intii lagaa siiyeyna waa taasi nabadgelye marka waxay dusha uga egtay khasbi qofka wixiisii laga qaadayo o laga dhacayo walihaada baa culamaau shaaficiya baabu shufca waxay ku xigsiiyaan baabulkhasbi bay ku xigsiiyaan waa qofka wixiisii isagoon raalli ka ahayn laguu mulkiyo wuu iibsadee laga qaadayo waxaa isweydiin leh hadday sidaa tahay maxaa loo sharciyey imaam shaafici isaga madhabkiisu wuxuu yahay waxaa loo sharciyeeyey qaybintu kharashka ay leedahay awgii baa loo sharciyey iyo waxyaabaha dhowtoole marka wixii la qaybsado ka dhalanaya oo kanay shuraakadiin hadduu ka iibin lahaa kharashkii qaybintaa meesha ka bixi lahaa iyo istixdaau lmaraafiq inuu la soo dariyo maraafiqda meeshan ay leedahay hadday daar tahay oo kale inuu albaabo kale jiho kale uga furo inuu bulaacado gooniye u sameeyo musqalo gooniye inu sameeyo kaasaa meesha ka bixi laha laakiin markuu qof kale ka iibiyey qofkaa kale inay qaybsadaan bay noqonaysaayo dabeetana dee kharashkaasaa ayaa qofka kan iibiyey kay shuraakada ahaayeen kharashkaasaa meesha uga soo hooyanaya culimada qaarkoodna waxay leeyihin maya sababta shufcada loo sharciyey taa maaha waxa weeye waxaa dhici karta qofkan qofkay shuraakada ahaayeen kanuu ka iibiyey inuu jaar xun noqdo ila qofkiibay shuraako ku noqonayaan soomaynaa odhan kii meesha ku adhay bay shuraako ku noqonayaan ila wax cayiman lagama iibin waxa laga iibiyey waxaa la wada lahaa ayuu kusii dhex daysan yahay oo qayb ka midownuu yahay markaa si qofkii jaar xumi meesha aan ugaga soo bixin baa xaqu shufca la siiyey shariigiisu qaybta uu iibiye xaq loo siiyey inuu isagu intii lagu iibiye ku qaatay isagu qofkii iibsadayna uu kala noqdo maaha mucaamalo waddankeenna laga yaqaan intaa wax daday shuraake ku yihin bay qaar qayb ka mida iibinayaan waliba inaga si khaldan bay u iibiyaano wixii shuraakada lagu ahaabaa qayb ka midoo cayiman buu dadka iibinaya taasi sax maahaba saynu sheegnay hadduu xataa iibinayo waa inay noqoto mushaac inta kale in kusii dhex daysan oo qofka uu ka iibiyey dadkii shuraakada ku ahaa mid ka midoo kale uu noqdo hadhow toole qaybta uu ka qayb galo isagoo inta laga iibiyey markaa ku qaybta kaga qayb gelaya waay wuxu uhi washufcatu shufcadu waajibatun ay haabita buu uga jeedaa wujuubkii markaa istilaaxiga maaha waa mid sugan oo yay u sugan tahay lishariiki saabiq qofkan wax iibiyey kii ay shuraakada ahaayeen maxay ku sugantaa watahbutu waxay ku sugmaysaa bilkhulati wada lahaanshaha shayga la wada leeyi shuraako lagu yahay khulatu shuyuuc shayga aanu qaybsanayn meeshii farta la saaraba ay noqonaysa meel ay wada leeyihiin kan iibiye iyo iyo kan isagu meesha ku hadhay duuna aljiwaar jaarnimo kuma suganto shufcadu oo mar haddii ay mid waliba qaybtiisu ay gooni u tahay oo mid waliba albaab gooniye iyo maraafiq gooniye uu leeyahay oo laba daaradoo dee isku dheganuunoo dee jaara ama laba baloodoo isku dheganoo midba nin uu leeyahy mid waliba kiisa waa cidduu doonu ka iibin karaa markuu doonu iibin karaa kii kalena wax shufca kuma laha ila shuraaka maha labadaasi wuxuu ihi jaabir qadaa rasuulu llaahi bishufcati fii kulli maa lam yuqsam rasuulku calayhi salatu salaam shufcada wuxuu ku xukumay xoolo kastoo la wada leeyahay oo aan la qaybsan macnaa wax qaybsami kara waxaan qaybsami karin shufca ma gasho haddana lama qaybin rabcatin aw xaa'iطin waa waxa weeyaan tusaalaan daar ama beer faida waqacat اlxuduud mar haddii shaygii la qaybsado oo la kala madaysto la kala xadaysto wasurifat اطuruq marinadiina la kala duwo de midba wajahadu u jeesto falaa shufca shufca ma jirta buuhi nebigu calayh isalaatu wasalaam bukhaari muslim baa wariyay can jaabir waxba markaa lama wada laha waayo fima yanqasim watahbutu waxay ku sugantaa ashufcatu shufcadu fima yanqasim wixii qaybin aqbalaya oo aqbalaya maxaa looga jeedaa ila wax walba waa la kala goyn karaa waxa marka la qaybiyo qayb waliba nafcigeedii ay yeelanayso waxaa qaybinta aqbalaya waa kaas oo dhulku tusaale ahaan dee hadduu dhul weyn yahay oo la kala jaro oo qayb waliba nafci ay yeelanayso marka la kala jaro dee qismay ayuu dhulkaasi aqbalaya laakiin dhulku hadduu yahay dhul aan marka la qaybiyo faa'iido yeelanayn wuxuuba wuxuu ahaa dukaan afar mitiri bay wada lahaayeen saddex bay ku wada lahayen waxay idhahdeen afartaa mitiri inoo qaybiya mid walba waxaan ku hagaagayaa wax meel la degi kara maaha meel lagu ganacsan kara maaha marka waxa qismo aqbalaya baa halkaas waaye laakiin dhulka weyn daarta laba daarood laga dhigi karo dhulka weyne laba dhul laga kala dhigi karo oo mid waliba nafcigiisa uu leeyahay way gelaysa duuna maa shaygii shufca geli mayso laa yanqasimu aan qaybsamin wa tahbutu waa sugantaa shufcatu fii kulli maa shay dhammaantii oo laa yunqalu oo aan la rarinoo bimacnaa meeshiisa aan laga qaadin yacnaa hantida maguurtada ayay gashaa shufcadu haddaad gaadhi wada leedihiin oo mid uu qaybtii sida ku hagaagi lahayd uu iibiyo dha gaadhigaa kalabarh baan ku leeya kalabarhkaa iga iibso kii gaadhiga ku hadhay xaqu shufco yeelan maayo waayo de horta wax qaybsamo maaha gaadhigu miyaa bartanka lagu dhufan karaa wax qaybsamaya maaha waa talabaade dee hantima guurtaa maaha waa shay manquula wadaalika kalcaqaari waa sida dhulkii iyo wakayrihii iyo waxaan dhulkaan sida dhismihii ku yaallay de iyo geedkii dhulka ku yaallay markaa dhismaha iyo dhulka iyo tabacan raacsanaan dhulka ay raacsan yihiin ayaa shufcadu ay u gelaysaa marka waxyaaba manquulaadka ah xoolihii noolaa gaadiidkii hubkii weelkii dharkii waxaa shufca ma gasho oo rasuulku wuxuuhi laa shufcata ila fii rabcin aw xaa'iطin shufca ma jirto ilaa inay gasho mooyaane daar ama beer macnaa hantida ama guurtada ah ayay gasha waxyaa markaa manquulka iyo waxaan qaybsanahayn midna shufca ma gasho mid hadduu qaybtiisii ibiye ka kale xaqu shufca yeelan maayo waayo haddaba shafiicu waa ka shayga shufcada ku qaadanaye muxuu celinayaa wayaahudu waa qaadanaya ashaiicu ashiksa qaybta uu shariigiisu ibiyey buu qaadanaya wuxuu ku qaadanayaa biamani amankii iyo lacagta alladii kaasoo waqaca caleyhi isaga uu ku dhacay albaycu iibku ee istaqara calayhi alcaqd ka badan maya lama ogola qofka shurakada ah ee qaybtan uu iibiyey dhulkaa ama daarta ah intii uu siiyey unbaad qofkii kaga qaadanaysa kuma odhan karo in ka badan bix taasi iib cusub bay noqonaysaa haddee shufca noqon mayso haddii tobanku laga siiye u idhaahdo waaye xaqu shufca aan kuugu celiye koob iyo toban anigay sii taasi shufca noqon mayso ma ansaxayso waa iib cusubkaasi mar hadduu qiimi wax ku daray haddaa adigu tiraa shufcaan ku qaadanayaa tobankii lagaa siiyey sagaal baan kuu celinayaana iyaduna ansixi mayso hadduu shaygu mili yahay isagii waxaa qofka laga siiyey hadduu mili yahay isagii oo kale waa inuu celiyo haddee lacagtii oo kale iyo raashinkii waxaas waa mili hadduu mutaqawam yahayna qiimuu u celinaya markaa tusaalahaan dee addoon baa laga siiyey neef xoolaa baa laga siiyey maalintii iibku uu dhacay iibka hore qiimihii uu marayay buu u celinaya sideedabana shufco waxaa lagu qaadan karaa wixii ciwad wixii wax qofka lagaga bedeshay hadduu tusaalahaan waqfiye qaybtiisii xaqu shufco kuma qaadan kartid intaa la waqfiyey ma odhan karta hala qiimeeya anaa lacagteeda celinay waqfi ma jire saasoo kale haddii uu dhinto kii aad shuraakada ahayn oo qaybtiisii laga dhaxlo dhaxlayaashii ma odhan kartid anaa xaqu shufca ku qaadanaya ee qiimaysta qiimahan idin celinaya ma odhan kartid wamaa mulika biciwadin shufca waxay gashaa wixii lagu mulkiyey in wax lagu bedeshay wax lagu bedeshay wuxuu noqon karaa dee in la kala iibsaday waxaa kaloo uu noqon karaa in gabadh meher loo siiyey oo nin baad baloodh qaybsamaya shuraako ku ahaydeen islaantiisiibuu qaybtiisii meher u siiyey ui baloodhkaasaanu hebeel wada leenahaye qaybteeda meher u qaado oo shuraako isaga ku ahaada ile qayb isaga waxa yiminoo gaari ma jirteen kii ay shuraakada ahayn wuu ka qaadi karaa islaamta xaqu shufcuu ku qaadanaya wuxuu leeyahy intii meherka lagu siiyey anaa shufcaysta ee iska eg meesha marka muxuu u celinayaa iyadii ile lacag laga siiyey iyada oo loo celiyaa ma jirtee mahrulmili bay yeelanaysaa yani dumarka iyadoo kalaa ay isu dhow yihiin ay isku sifaadka yihiin waxa lagu meheriyo kala yeelanaysa dii shufca lagaga qaatay waxeedii ha noqdo waxa meherkaasi mid ka badan intii laga dhulka qiimihiisa ama mid ka yar ha noqdo ama mid leeg ha noqdo mahrulmili bay yeelanaysaa waxaa la mida gabadh baa nin iska furaysa oo warqaddii bay ka iibsanaysaa warqaddii waxay kaga iibsatay dhul ay cid shuraako kula ahayd ama daar ay dad shuraako kula ahayd ayay tihi qaybtaydii qaado oo dadka adigu shuraako la ahaw waa khulcigii dadkii shuraakada la ahaa iyada ninkaa bedelul khulciga u qaatay way ka shufcaysan karaan oo markaa maxay u celinayaan sidoo kale mahrulmili bay u celinayaan waay waxaa kaloo shardiya in uu wada qaato kan shufcaysanaya qaybta shariigiisu uu iibiyey ama uu meher u bixiyey ama bedelkhulci u bixiyey waa inu wada qaato oma ansaxayso qofkii dhulkii aad wada lahaydeen baloog ka mida shariiggaaguu ka iibiyey inaad tiraa balooggii shan baloor baan qaadanaya shanna waa sidaa lagaaga iibiyey ma ansaxayso inaad wada qaadato inaad ka wada tagto xo kama dhexeeyaan waayo dee qofkii iibsaday laftiisa in la dhibo lama rabo waxaa laga yaaba baloogo isu dhan inuu muraad ka lahaa warshaduu ka dhisayey ama dhakhtar ama dhulkaa weyn dee wax ku haboon inuu ka sameynayay haddaad shan ka qaadato shanna uga tagto de waad kadeedda qofkaa sooma kadeedka lama ogola inaad wada qaadato inaad ka wada tagto haddii qofka qaybtiisa iibiye dadka ay shuraakada yihiin aanay qof qudhahayne laba iyo saddex iyo afar ay yihiin way shufcaysan karaan dhammaantood xaqu shufca bay yeelanayaan waxaanay u kala yeelanayaan sida asalka ay u kala leeyihiin mid walba nisbada uu ku leeyahay asalka ayuu inta shufcada lagu qaadanayana ku yeelanaya oo dee uu celinayaana ciwadkeedii iyo wixii lagu bedelay waayo xaqu shufca marka waa in la dedejiyo oo qofku waa in markuu ogaadaba kii ay shuraakada ahaayeen qaybtiisii inuu iibiyey waa inuu idhahdo shufcan ku qaatay dee lacagtiina uu celiyo fain akhara hadduu dib dhigo shufcadii maca alqudrati iyadoo lala qabo karitaan calayha uu shufcaysiga awoodo shufca inuu ku qaata uu awoodo batalat way buraysaa waayo waxaad og tahay kii aad shuraakada ahaadeen qaybtiisii inuu iibiyey waad iska daysay muddo kadib baad tidhi bilo kadib sanada kadib baad qofkii iibsaday tii waan kaa qaato shufcaan kaaga qaatay oo intii lagaa siiyey baan kuu celinaya de taasi qofkii bay dhibaysaa soo ma dhibkana lama ogola se adigaba lagaaga difaacaye shufcada laguu siiyey ayaan isagana inaad dhibtaan lagu ogolayn oo laa darara walaa diraar hadduu maqan yahay qofku tusaal ahaan ama uu xidhan yahay ama uu xanuunsanayo marka uu ogaado laga bilaabo waa inuu cid wakiisho xaqu shufco shayga ugu soo qaada hadduu waayo waa inuu markhaati u sameeyo waan markhaati ka ahaada shariigaygu qaybtaa u ibiyey shufca ayaan ku qaatay isagoo cid wakiilan kara ama markhaati samayn kara haddaanu intaa midnaba samayn jeelkabaa ku jiree oo mudda ay ka soo wareegto uu shufcada ku markhaati ugu samayn karayey ama wakiil ugu samayn karayey ida tazawaja buui hadduu guursado shaksun qof imra'atan gabadh buu guursaday calaa shiksin buu ku guursaday qayb ka mida shay ay dad shuraako ku yihiin akhadahu waa qaadanayaa qaybta ay ashafiicu baa qaadanaya bimahri mili buu ku qaadan waa masaladaanu sharaxnay gabadh buu meher u siiyey qaybtii shayga shuraakada lagu yahay uu ku lahaa kuwii ay shuraakada ayaan gabadha way ka qaadi karaan mahrulmili baanay u celinayan hadday iyadu bedelkhulci ninka u siiso warqadii ay kaga iibsatayna ninkay ka qaadi karaan isagana mahrulmili unbay u celinayaan wain kaana hadday yihiin ashufacaau kuwa xaqu shufcaha lihi jamaacatan koox hadday yihiin istaxaquuha shufcadii xaq ba u yeelanaya calaa qadri amlaak calaa qadri xisasihi min alamlaak yani qaybaha ay ku leeyihiin qadarkeed bay ayay shufcadana u kala yeelanayaan oo tusaalahaan waa saddex ayaa shuraako ku ah dhulkan midi nisfi buu leeyahay midna wuxuu leeyahay ulu midna wuxuu leeyahay uluayn marka mid baa qaybtiisii iibiyey labada kale asalka sida ay u kala badan yihiin ayaa intay shufcada ku qaadanaya u kala badnaanayaan mid waliba nisbada ama bersentageka asalka uu ku leeyahay ayuu intaa shufcada lagu qaadanayana uu ku yeelanaya oo loo sinmi maayo faslu fi lqiraadi wlmudaarabati fasalkan wuxuu ku saabsanyay nooc ka mida sharikaadka laakiin shaaficiyadu shirkad uma yaqaaniin baab gooniye u sameeyaan waa waxa aynu naqaano mudaarabada mudaarabadu markaa waa qof inuu xoolihiisii qof u dhiibo oo kula heshiiyo inuu ku ganacsado macaashkana ay qaybsadaan oo ay ku qaybsadaan binisba percentage boqol kiiba intaasaan leedana boqol kiiba intaasaan leh qiraad waxa loo yidhi waa mushtaqu min alqardi oo alqaطciya oo qofkan xoolihiisa dhiibaya qayb xoolihiisii ka mida buu jarayaayo qofkaa u dhiibaya oo odhanayaa ku shaqee ku ganacso qayb macaashkii ka midana wuxuu u jarayaa saasoo kale qofkaa xoolaa ku shaqaynaya marka alqardu oo alqaci ahi halkaasu ka soo galay mudaarabana waxaa loo yidhi lanna qofkan xoolaha loo dhiibay layihi ku tijaaree dee wuu la safrayaao wuu la socdaalaya min adarbi fi lardi bay ka timi o dee qofkii inuu socdaalo lugaha dhulkaa ku garaaco dhulkaa uu marayo شharcan waa caqdu calى naqdi liyatasaraf fihi alcaamilu bاtijaarati fayakunu الribxu baynahuma bxasab shart musaawati aw mufaadala waa heshiis lagu heshiinayo qof naqdi lacag naqdiya inuu u dhiibo qof ku tijaareeya macaashkuna inuu u dhaxeeyo siay ku heshiiyeen ay u qaybsadaan haku heshiya inay islakaysiistaan nisf iyo nisf ama haku heshiya inay kala badsadaan kala doonaya baa loo badiya oo calaa maa sharaa kuwan xoole iskumay darsaneen waxay isku darsadeen xoolo iyo xoog mid xooluu leeyahay midna xoogga ayuu leeyahay waa shay jaa'is oo bannaan oo saxaabada ridwaan ullahi calayhim ka sugnaaday waxaa kaloo qiyaas qaatay waxaa loo yaqaanaa almusaaqaat waa baab inoo soo socdaa qofku inuu dhir u dhiibo geedo geedweyne inuu qof u dhiibo udhaa ka shaqee midhaha ka soo go-ana intaasaad ku leedahay in lagu heshiiye waa isla mid kanna geedu u dhiibayaa midhahana la qaybsanaya kanna lacag buu u dhiibayaa macaashka oo midhihii lacagtaa ka soo go-a ayaa la qaybsanaya markaa taana waa looga qiyaas qaatay waaya xaajaduna way keensanaysaao waxaa laga yaabaa qof inuu xoola haysto laakiin aanu isagu u diyaarsanayn xoolihiisa inuu ku ganacsado ama inaanu aqoonba u lahayn qof kaloo halkan fadhiyaana waa qof ganacsiga ku fiican mahaaraadkiisii leh laakiin xoola ma haysto marka labada mid walba dan bay u tahay kii xoolaha lahaa iyo kii ku shaqaynay labada mid walba dan bay u tahay welilqiraadi buu yidhi heshiiskan qiraadka la idhaahdo arbacu sharaa'ia shuruudoo afarabaa u sugan calaa ixdaaha shuruudda midkood an yakuuna waa inuu heshiiskani ku dhaco calaa naadin ay calaa naqdin waa inuu ku dhaco naqdi qofka waxa loo dhiibay waa inuu naqdi noqdo naqdigaasoo min adaraahimi ah daraahimtii wadanaaniiri iyo danaaniirtii khaaliska ahayd oo lacagtii dee beriga hore la isticmaali jiray dirham fiday ka samaysnayd diinaarkuna dahab buu ka samaysanaa xataa dahabkuuskuusan ku ansixi maayo mudaarabada ku ansixi mayso dahab aan la lacagaynoo kuuskuusan qofka haddii loo dhiibo ku ansixi maayo alaab kalena iska dah haddaad qofka alaab u dhiibto oo tidhaahdo alaabtaa qaadoo iibiyo macaashkana udan leenahay taasi mudaarabo noqon mayso waxaad u dhiibto waa inuu naqdiyi ila qofkan hadhow heshiiskan marka la fasakho ee la joojiyo waxaa laga rabaa lacagtii inuu soo celiyo sooma xooli inuu soo celiya laga rabaa sooma marka haddaad alaab u dhiibto muxuu soo celinaya hadhow ila alaabtu way rogroogmaysaa marbaa waa la iibinaya mid kalea lagu soo iibinaya way isbedelaysaa alaabta marka ha dhow toole si wixii loo dhiibay uu u soo celiyo waa in waxa loo dhiibaya uu noqdo lacag kaasha dirham ha noqoto diinaar ha noqoto shilin ha noqoto dolar ha noqoto tii markii hore ta kale haddii alaab loo dhiibo dee alaabta qiimaheedu marna wuu nuqsaamaa marna hoos buu dhacaa marna kor buu u kacaa marka waxay noqonaysaa dee in hadduu qiimaheedu nuqsaamay in waxaanu cunayaa raasmaalki inuu noqdo caamilka kan ku shaqaynaya waxaanu cunaya in raasmaalki noqdo haddii qiimaheedu uu ziyaadayna in kii xoolaha lahaa macaashkii uu cunayo macaashkii qofkan xoolaha ku shaqaynayay weliba waxaa shardiga lacagta qofka loo dhibay ay noqoto mid laysla garanayo waa jinsigee horta dolarba ama shilinba ama dirhamba ama riyaalba qadarkeedana waa in laysla garanayo sifadeedana waa in laysla garanayo marka shay majhuula ama hayru mucayana ma banaana waaniyatuha shuruudda afartaa kooda labaad an ya'dana waa inuu fasaxo ogolaado rabulmaalka xoolaha li lilcaamilka ku shaqaynaya waa inuu ogolaado fi tasarufi tasarufka waa inuu ogolaado oo inuu wax iibiyo soo iibiyo waxaan tijaaro iyo ganacsi ahaynna mudaarabadu kuma ansaxdo oo hadduu daqiiq u dhibo ani daqiiqdaa dubow roodhi ka samee ama laxooxo dabeetana iibiyo lacagta ka soo baxda ayaynu shuragaa ku nahy ma ansaxayso waa ganacsi baac iyo shiraa sanaaca iyo waxaa ku ansixi waxaa waxaa ka samee kuma ansaxayo muطlaqan xaalo uu yahay tasarufkaasi mid sii daysan oo waxbaba yanaa umuu cayimin ee wuxuu yidhi lacagtaasaan kuu dhiibay si aad ugu tijaarayso macaashkana saasaynu qaybsanayna marka mu odhan waxaa kaga tijaaree taa mulaq baa la dhaha si mulaqoo sii daysan oon xuduud lahayn buu ugu ogolaado muu odhan hebel la ganacso wax ka soo iibsa isaga waxna ka iibi alaabta noocaasa kaga shaqee muodhan waa mulaq taas waa jaais aw fiima ama shaygii inuu kaga shaqeeyo waa inuu ogolaado laa yanqaicu aanu go-in wujuuduhu joogistiisu haaliban sida badan waa bannaanta inuu qayduuraa waxa noocaasa lacagtayda kaga tijaarayso macaashkana kala barh baynu leenahay ama ulu iyo uluayn laakiin waxa shardiga waxa uu leeyahay lacagtayda kaga ganacso inuu yahay wax inta badan la helayo ile waxaa la rabaa qofkani xoog iyo juhdi buu bixinaya waxa muqaabilka ina waa macaashka soo baxaya sooma hadduu xaarmas xaarmas oo kala idhaahdo lacagtii kaga shaqee dee muxuu faa'iidayaa qofkii xoogga iyo dadaalka bixinayay wax inta badan la helaya waa inu noqdo hadduu dhahaa tusaale ahaan dee waddankeennan oo kale waxaad kaga shaqaysaa farda cadcad bes waa naadirulwujuud sooma in la helaaba way yarta lakiin hadduu dhaa tusaaleaan beriis kaga shaqee beriiska inta badan waa la helaya baasto kaga shaqee shidaal kaga shaqee arabiki kaga shaqee garow kaga shaqee dhar kaga shaqee wax dhiba ma leh inuu taa u cayimo mid gaara inuu u cayimo oo inta badan la helayo waayo waa inuu gacantana u sii daayo oo an ya'dana rabu lmaali lcaamili fi tasarufi oo hadduu gacanta u sii dayn waayo oo uu yidhaahdo waxna ma iibin kartid waxna ma soo iibin kartid ilaa aad aniga igala tashato ma ansaxayo waayo taasi qofkii waxay seejinaysaa fursado uu macaash ku soo saari lahaa oo isna wuxuu ku heli lahaa waa inaanu dabrin saasoo kale waa inaanu qof gaara ku dabrin oanu odhan hebelu wax ka iibso ama hebelu wax ka iibi taasi waxay seejinaysaa fursado ganacsi oo badan oo macaash uu ku soo bixi lahaa waaliatuha an yashtaria lahu waa inuu u shardiyo bimacnaa uu kula heshiiya ka xoolaha lihi ka shaqaynaya juz'an qayb qaybtaasoo macluuman miday labaoodu isla garanayaana oo min aribxi macaashka ka mid a oo markaa maxay macluum ku noqonaysaa miyaa la xadidaya waxa la odhanaya macaashka kun baad ku leedahay aniguna laba kun baan ku leeyahay maya taa ayaa garanaya oo macaashka soo bixi doona intuu noqon doono lama garanayabe waxay noqonaysaa macluum biljuziya binisba ama bersentageka waxa aynu idhaahno waa ynu dhaha macaashka boqolkiiba intaas baad ku leedahay boqolkiiba konton boqolkiiba labaatan boqolkiiba soddon ama u dhaha nis baad ku leedahay ama ulu ama rubuc ama khumus laakiin hadduu idhaahdo waynu iska heshiin doonaayo dee markay xoolo soo baxaan ku qadin maayee lacagta ku tijaarey ma ansaxayso waayo hadhow bay isqabsanayaan ila lajecel hadhow imanaysa markuu macaash soo baxo mid waliba nasiibka u badan inuu ka qaataa buu doonaya marka waa inuu macluum noqdo in markaa la xadidaana oo bitacyiin lagu xadidaana ma bannaana oo qofkii lagu idhaahdo xoolaha ku shaqee macaashkana waxaad leedahay kun baad leedahay ama laba kun baad leedahay ama toban kun baad leedahay taasina ma bannaana waay la garan maayo waxa soo bixi doonaaba inuu intaa noqon doono waxaa dhici karta waxa soo baxayba inuu intii noqdo dabeetana kii dee shaqeynaya wuxuu leeyahay waa intaad ii shardido dee anaa iskale kii kale wuxuu leeyahay xoolahaygu macashka soo saara anu miyaan ka qadaya waxaa dhici karta wixiiba wixii wax ka yar inuu noqdo waxaa dhici karta inay waxba soo bixi waayaan marka tacyiinkuma bannaana walihaada mucaamalaad badan oo ina soo maro laga yaaba qaarkood ilaa imika inay socdaan wax bannaan maaha oo qofka la odhanaya lacag intaa leegkeen waa lagugu shaqaynayaa bil walbana macaash intaa leeg baa lagu siinaya kun doolarkeen waa lagugu shaqaynayaa bil walbana saddex boqol baa lagu siinaya hada laa yajuus ma bannaano kaasi waa caqdi faasida weeye inta badanna haddaad aragto mucaamalaadka noocaasa dadka sheegaya waa dad been sheegayo dadka dhacaya oo dad badan bay lacag ka urinayaan lacagtii kan ay ka qaadeen bay kan siinayaan kanna way siinayaan marka dambena waxoogay markuu ururana way la goosanayaan dee ku tusaale qaada un jiifojaq jiifojaq wixii la odhan jiray halkay ku dambaysiso oo markii dadka wax lagu yaro seyrseyriyey dad badan deetana lasoo gacan geliyey soo lacagtii la lama dhaqaajin ha marka gacmuu isgaadhaan marka qofku waa inuu xataa maskaxdiisa ka shaqaysiyo uu idhaahdo ani macaashka noocan xagguu yaalla waxaan xaggee lagaga shaqaynaya maxaa lagaga shaqaynaya dadku waxaa isma weydiinayaan yaa ka shaqaynaya xataa dad baan xoolood cidday u dhiibeen baan garanayn oo qaarkood meel dambey fadhiyaan way isqarinayaan dad bay dirsanayaan xodhanayaan intaasoo qof haddaad keento lacag intaa leeg baad leeday dad buu soo ururinayaa qof aana isgaranayn buu lacagtoodii u geynayaa kuwii lacagta laga soo qaadin lacagtooda cidda loo geeyey ma yaqaanin hadhow toole ayaa la ysku caynaya bayd go'aya waaya waraabicatuhaa anlaa yuqadara waa inaan lagu jaangoyn ay alqiraadu ama almudaarabatu bimuddatin muddo macluum waa inaan lagu jaangoyn oo heshiiskan heshiis furan waa inuu noqdo hadduu dhaa xoolahaygaa sanad ku tijaaree ma ansaxayso qaaradtuka sana hadduu idhaahdo sanadkaa dabadiina waxba ma iibin kartid heshiiskaasi faasid buu noqonaya ama laba sannadood ama shan sannadood waa inuu furnaado marka waxaa la isweydiin karaa de waayo goormuu soo xidhmaya dee markuu doonu xidaya ile heshiiskani waa caqdi jaa'isabe marka doonto odhan karta war heshiiskii waan fasakhaye soo xisaabtanoo lacagtii soo caddeeyo lacagtaydii ii kan kan caamilka ku shaqaynaya laftiisuna markuu doonu fasikhi karaa marka looma baahnaba dee muddada muddadu dhibaatay keenaysaayo waxaa laga yaabaa qofkii dee inay muddadii ka dhammaato isagoo aan wax macaashaba weli aan gaadhinba adigu dee raasamaalkaagii baad leedahay haddii aanu khasaaroobine laakiin isagu muxuu leeyahy faramanaan baad diraysaa isaga waay saasoo kale waa inaan shardi lagu xidhin haddii shardi lagu xidho cuquuddu tacliiqa ma aqbasho hadduu hebel raalli ka noqdo iyo bisha rabadaa markay bilataan heshiiska kula galay waxaasi ma ansaxayo wuxuu yidhi walaa damaana wax magdhowi cala alcaamili qofka xoolaha ku shaqaynaya dushiisa ma ahaan ila bicudwaanin xadgudub iyo khalad inuu sameeye mooyaane oo heshiiskani waa qofku wuxuu noqonayaa amiin alqiraad waa amaanatu biyadi alcaamil xoolaha loo dhiibay xoolo gacantiisa ammaano ku aweyoo dee xaqdarro kuma haysto marka xoolaha wax ka mid a hadday baaba'aan ama ay khasaaraan ama ay ceeb iyo in yeeshaan qofkii ku shaqaynaya loo qabsan maayo haddaan isagu khalad gelin oo shuruud loo dhigay buu ka baxay tusaalahaan xoolaha bad ha kula safrin baa layidhi markaasuu bad kula safray way qarqoomeen isagaa lagu leeyay waa shardigii buu khilaafay wax beer qoyin le xoolaha iga higa gelin buu marka hore shardigaasuu dhigay shardigii buu khilaafay oo lo buu soo geliyey loodii baa cudur galo dhimatay ama waa laga dhacay oo isagaa lagu yeelanaya cudwaanka ayay ka mid tahay ma wuxuu yihi xoolaa iga cidna ha amaahinin dad buu amaahiyo lacagtii bay la goosteen ama way dafireenba waa lagu yeelanaya cudwaankay ka mid tahay taas khaladka ugal laakiin isagoo wax khalada gelin haddii dee musiiba rabbaaniya ay xoolihii ku dhacdo oo ay dhintaan ama ay khasaaroobaan ama ay nuqsaamaan waxba laguma lahaa qofkii waayo xoolaha gardarro kumuu haysane qofkii lahaabaa u ogolaado gacanta u geliyey waay qofka shaqaynaya oo masale muhima ee xoolaha ku shaqaynaya ku tijaaraynaya macaashka goormuu yeelanayaa ma biduhuur ma markuu soo baxaba maya macaashka qaybtiisa wuxuu yeelanayaa marka la qaybsado un intaan la qaybsan isagu ma leh oo dadka qaarkood waxay sameeyaan waa khalad qof baa xoolihiisa ay ku shaqaynayaan safar bay gelayaan waa laga macaashaya ama sanad bay shaqaynayan waa laga macaashayaa iyadoon xoolihii la qaybsan buu macaashkii intuu saa u eego ayaa qaybta uu sila kugu soo hagaagaysaa xisaab ahaan buu iska goosanaya o iska qaadanaya hada laa yajuus alcaamilu laa yamliku ribxa biduhuur wainamaa yamlikuhu bilqisma qofkan shaqaynaya xoolaha ku shaqaynaya macaashka ku yeelan maayo inuu soo baxay ee goormuu yeelanaya marka la qaybsado markaasuu yeelanaya walihaada haddii uu khasaara yimaado iyadoo weli macaashkii aan la qaybsan macaash jiri maayo oo ma odhan karo caamilku khasaaruu raasamaalkaa uu ka go'aya anigu dee macaashka qaybtayda markii ay soo baxay baan yeeshay waxaan loo yaqaano ribxigu sharikatulmudaaraba waa xisnun lira'si ilmaal wuxuu difaacu yahay raasamaalka waa wiqaayatu lira'si ilmaal raasamaalku ilaaliya walihaada haddii raasamaalkii uu dhinmo oo khasaara uu yimaado khasaaraha waxaa laga kabayaa ribxigaa laga kabaya mar haddaan la qaybsan haddii la qaybsan de mid waliba intiisu leeyihi tusaalahaan waxaa dowrkii koowaad baa la safray toban kun oo doolar baa la macaashay doorkii labaad baa waxa weeyaan la safray raasamaalkii baaba hoos u dhacay oo toban kun oo khasaarihi ay galeen tobankii kunee doorkii hore la macaashay waa macaash la odhan maayo tobanka kun ee raasamaalka ka go-ay khasaarooy baa lagu kabaya waayo weli muu yeelan qofkii caamilkaa mar haddaan la qaybsan waxa gaadhay oo oo macaashku u yahay raasamaalka wilaada wuxuu wayda xasala hadduu xaasilo ribxun macaash yanaa fii safqa iib tusaale ahaan la galay baa laga macaashay maalan wa khusraanun khasaara dhacay fii ukhra mid kale marba safar baa lagu macaashay safar kalena waa lagu khasaaray jubira waa la kabi doonaa hada khusraanu khasaaraha biribxi macaashkii safarkii hore laga helay ama mid ka dembeeyeyba laga helay ayaa lagu kabi doonaa saynu sheegnay ina heshiiskani waa heshiis jaaiza bimacnaa labada darafa galay mid waliba markuu doonuu faskin karaa axkaamta ka ratibmaysa waxaa ka mid ee dadkeenna in badan aanay ogeyn heshiiskan haddii la fasakho waxaa xaq loogu yeelanayaa qofkii caamilka ahaa ee xoolaha ku shaqaynayey xooli horta waa inuu caddeeyo isagu kaashnimaa loogu dhibay soo maa waa inuu kaashnimadii ku celiyo ma odhan karo intaasina waa kaash intaasina waa alaabee qaado ma odhan karo naqdigii loogu dhiibay xoola waa inuu ku celiyo wixii amaahee maqanna waa inuu isagu soo celiyo intaa dabeed buu qofkii xoolaha ku wareejinaya laakiin ma odhan karo xoolahaagii intaasina waa kaash intaasina waa alaab intaasina liiskaasina waa liiskii amaahda dee waa ku kaa ma odhan karo isagaa laga rabaa xoolaha inuu caddeeyo tandiid waa inuu ku sameeyo naqdiyeyn kaashayn oo alaab kuma wareejin karo qofkii xoolaha naqdigaa u dhiibtay yidhi inoogu ganacso wixii amaahana deele isagaa bixiye isagaa laga rabaa inuu soo celiyo u soo xareeyo waay faslun fi lmusaaqaat almusaaqaat horena waanu yaro ishaareeye waa qofkii in loo dhiibo shajar geed weyn baa loo dhiibaya markaasaa la odhanayaa ka shaqee midhaha ka soo go-ana intaasaad leedahay nisbadaas ana nisbadaasaan leehay nisfi iyo nisfi waana la kala badsan karaa siday ku heshiiyaan ila xoolo la wada leeyahy maaha o la isku darsadeen markaa min asaqyi baa laga keeno waraabka waayo shaqada u badanee qofka geedaha loo dhiibay uu qabanaya waa waraabin sooma saa ogeed baa musaaqaat waraabtan baa la yidhi marka sharcan waa caqdunoo yaqtadii dafca shaksin shajaran lam yubdi salaaxuhu lam yabdu salaaxuhu liman yatacaahaduhu bisaqyin wa tarbiyatin cala ana lahu qadran macluuma min amara waa heshiis laba daraf dhex maraya oo nuxurkiisuu yahay in loo dhiibo geed weyn midhaheedu aanay bislaan hadday midhuhu bislaadeen ma ansaxayo waayo qofkan ka shaqaynaya dee wuxuu midhaha qaybtiisa ama qaybta lagu leeshi wuxuu ku yeelanaya shaqo u qabtay hadday midhihii bislaadeen waa goynunbaa hadhaye muxuu qabanaya marka marka waxaa loo dhiibayaa qof ka shaqeeya dhirtaa iyadoo lagula heshiinayo qayb la ysla garanayo midhaha ka mida inuu yeelanayo oo haddii la idhaahdo beerta ka shaqeeyo kaash baa lagu siinaya ama raashin go-an baa lagu siinaya taas iyadu musaaqaad maaha waa caqdu ijaara waa qof la kiraysta weeye oo la shaqaalaysiista heshiiska noocana nebigu calayh salatu salaam wuxuu la galay yuhuuddii reer khaybar markuu khaybar qabsaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu kula heshiiyey dhulkii beeralayda ahaa ee ay lahaayeen inay ka shaqeeyaan oo wixii ka soo go'a ee midhaah ama zaraca kalabadh ay qaataan kalabadha kale nebiga calayh salatu salaam ay u keenaan islaamkaa la wareego qabsadeen alkhulafaa araashiduuna bacdahuna waa ku camal faleen waana mujmacun calayhi heshiiska musaaqaadku heshiis bannaan inuu yahay waa laisku waafaqsan yahy baahiduna way keensanaysaa qof baa laga yaaba dee inuu beer leeyey geed weyna liin ama inkastoo shaaficiyadu liin iyo waxayna ku ansaxaysaa aanay oggolayn saynu sheegi doonno iyagu dhir gaara bay xadideen waayo qofna waxaa laga yaabaa inaanu beer lahayn laakiin dee uu farsamada beerta yaqaan marka labadaba dan baa heshiiska noocani u yihi wuxuuhi walmusaaqaatu heshiiskan la dhaha musaaqaatku jaa'isatu waa mid bannaan sharci ahaanoo xalaala oo saxiixa laakiin yaa geli kara jaa'isu tasaruf ila waa heshiis maaliyo xagga xoolaha la xidhiidhee qof qaangaada oo miyir qaba oo aan maxjuur cali mid maalka laga xayiray aan ahayn ayaa geli kara jaaisu tasarufa calaa shay-ayn laba shay ayay ku bannaantay annakli cala nakli bay ku bannaanta geed timireedka oo reer khaybar midhaha uu nebigu calayhi salaatu wasalaam geedahooda u heshiiska kula galay dee nakli bay ahayn geed timireed iyo walkarm iyo geedka cinabka shajarat lcinab marka shajaratu alcinab waxay uga qiyaas qaateen shajaratu nakli bay uga qiyaas qaateen waayo axkaam badan bay wadaagaan bay yidhaahdeen taa macnaheedu waxa weeye labadaa geed geeda aan ahayn midhabaha lahaadaana kuma bannaano cinda shaaficiya oo maxay ku diideen waxay yidhaahdeen waxaan horta waa waa rukhso ay xaaja keentay oo asal ahaan waxaanu caqdigu ku dhacaya oo ah midhaha waa majhuul lama garanayo dee midhahaas inay soo bixi doonaan iyo in kale iyo haddii dhirtana midha yeelato intay noqon doonaan marka waa caqdi ay jahaala ku jirto waxaa loo rukseeyey un lilxaajati ilayh baahida loo qaba awgeed baa loo rukseeyey waxaa loo yaqaano ruksadana mawdiceeda iyo meesha ay ku soo aroortay lalama dhaafo bay yidhahdeen waxay ku soo aroortay ee nebiga ay kaga ansaxdeen waa shajaru nakhl shajarulkarmigan waa axkaamta badankeedu la wadaagaayo sida sekadii iyo inay riba gasho iyo kharsigii iyo markaa kaanama inay geed quraysku yihiin sababtaasaan isagana u heleeshiinay bay dhahdeen waa qowlka jadiidka ee shaafici qadiimku wuxuu leeyahay maya geed kasta oo midha yeesha way ku bannaan tahay waana sida saxiixa ah oo iska dhaaf geedaha geedweynta midhaha yeeshee xataa zaracii buu nebigu calayh salatu salaam uu kula heshiiyey dee geed yartii arabkhidii hadhuurkii digirtii waxyaabaa noocaasa marka sida saxiixa dee madaahib kalena ay qabaan waxa weeye geedaha heshiiskan lagu geli karaa inaanay ku koobnayn labadaa geed oo geed kasta oo midheeya in heshiiska noocaana lagu geli karo geedku waa inuu geed beeran yahay laakiin haddii geedkii oo abqaala loo dhiibo la idhaahdo beer markuu midheeyana midhahaad wax ku leedahay ma ansaxayso taas geed maqruus oo dee dhulka ku jira waa inuu noqdo mucayan mar'iyana waa inuu noqdo geed cayiman oo la isla garanayo sidii qiraadka oo kale waa in qofkii caamilka ahe ka shaqaynayay faraha looga qaado haddii la idhaahdo furaha beertaa laga haysanayaae markaad ka shaqaynayso un furaha soo doona ma ansaxayso walaha waxaa u sugan heshiiskan musaaqaadka la dhaa sharaani laba shardi baa u sugan axadumaa midkood an yuqadiraha waa inuu ku mudeeyo bimuddatin muddo macluumatin la ysla garanayo sida sanadoo kale waayo heshiiskani kii hore wuu ka duwan yahay qiraadka wuxuu kaga duwan yahay waa laazim isagu oo labada daraf midna kama bixi karo ilaa ka kale uu ka ogolaado markaa heshiiskan ijaaradu shabahaa kirada walihaada waa inuu muddo lahaado laakiin muddadu waa inay noqoto muddo la filayo dhirtaasi inay midho ku yeelato oo dhirtaasoo sanadkii mar midhaysa hadduu idhahdo saddex bilood ka shaqeeyo saddexdaa bilood midhaha ka soo go-aad wax ku leedahay saddex bilood ma midhaha kaga soo go-ayo waaba layska ogyahay marka muddo aanay dhirtaasi ku midhayn heshiiska laguma ridi karo heshiisku kuma dhici karo waani shardiga labaad an yucayina waa inuu cayimo almaaliku ka dhirta lilcaamilka ka shaqaynaya jusan qayb macluuman ay isla garanayaan labadooduba min aamarati midhaha ah waxaa lagu cayimayaana waa maxay biljuz'iyati boqolkiiba intaa ama nis ama ulu ama rubuc de hadday midhuu bataanna nisbadu way badanaysaa haddii ay midhuu yaraadaanna nisbadu way yaraanaysaa ee ma banaano in la idhaahdo intaasoo saxaaradood baad leedahay ama intaasoo jooyadood ama intaasoo galaan waayo intaas inay soo go'i doontaba la garan maayo in la dhaa wuxuun baan ku siin doonaa ku raalli geliyana ma bannaano majhuul laga dhigo si aana dhow la ysu qabsamayo inuu macluub noqdo waayo cid kaleoo labadooda aan ahayna lama soo gelin karo heshiiskani ka ka horreeyaba oo ninkuma odhan karo lacagtaydaa ku tijaareeyo macaashka saddex baynu u qaybsanayna oo saddexdu maxay ahan aniga iyo islaantayda cambara iyo adiga cambara xagee ka soo gashay macaashka kan xoolaha liina inuu xoolaha leeyahy buu ku qaadanaya kan shaqaynayana shaqayn isku qaadanaya qof saddexaad oo aan labadaa mid sifo midnaba aan lahayn maxaa shaqayn buu kuleeya lama odhan karo masaladan aynu ka hadlayna midhuhu waa saas oo kale waayo haddaba waxa isweydiin leh shaqada qofkaa laga raba dhirtaa loo dhiibay waa intee ila beertu shaqo badan bay u baahan tahay maxaa isaga lagu leeyay kii dhirta lahaase maxaa lagu leeyay oo laga sugaya uma uma alcamalu intaa dabadeed buu ihi shaqadu fiiha musaaqaadka dhexeeda calaa darbayni laba nooc weeye shaqada la qabanayaa waa laba nooc axaduhumaa camalun waa camal iyo shaqo oo yacuudu uu noqonayo nafcu waxtarkiisu ila amarati yanaa shaqo midhaha u noqonaysa oo midhuhu inay bataan oo ay wanaagsanaadaan yanaa sabab u noqonaysa oo ilaashanaadaan sida dee waraabintii oo kale haramayntii digayntii talaalkii buufintii ilaalintii dee tuugta iyo xoolaha iyo waxaa bahalaha iyo laga ilaalinayay waana camal soo noqnoqda sanad walba istaarkii mashiinka biyihii in loo qaybiyo lagu duwo saaqiyadihii in loo nadiifiyo waa camal sanad walba soo noqnoqonaya fa huwa camalkaasi midhuhu ay ku hagaagayaan cala alcaamili buu ahaaday ka shaqaynaya dhirtaasi heshiiskaa lala galay de curfigaaba saa keensanaya wixii lagula heshiinayabadee waaanihimaa labada camalkooda labaad camalun wey yacuudu noqonaya nafcu waxtarkiisu ila ardi dhulka u noqonayo saceel in la qodo kale mashiin in la keeno in la oodo beerte albaab in loo sameeyo gidaarada dumo kale in la hagaajiyo fahuwa camalkaasi calaa rabbi ilmaal ka xoolaha le ayuu saaran yihi waayo de xoolihiisi baa ku hagaagaya waxaas wax midho ku hagaagayaan maaha maxaa ku hagaagaya xoolihiisi baa ku hagaagaya xoolahana de qofkani lama laha wakadaalika qalabkii beerta lagu qodayey jarafadihii yaambadii waxaasoo dhan waxaa lagu leeyay qofka beertale baa lagu leeyay mana banaana inuu midkoodka kale shardi uga dhigo waxaan shaqadiisii ahayn oo tusaale ahaan uu ku idhaahdo kii dhirta lahaa heshiiskaasaan kula gelaya bishardi in adigu ceelka qodo ama inaad mashiinka keento ama qalabka beerta lagaga shaqayn inaad keento ma ansaxayo heshiiskuma wuu burayaaba bay xuduuddiisii u ka baxay ama uu yidhaahdo tusaale ahaan kii caamilka ay ka shaqaynayay waa inaad beerta maalintaada waraabiso ama aniga buufintan iyo xasaasiyadii waxaasaan sunta ku leeyahay buufintu waa adiga oo heshiisu kula galo yanaa waxaa da loo jeedaa la soco waa marka heshiiska la gelayo in heshiiska lagu dhex sheego laakiin heshiiska dabadii tanaasul way isu samayn karaan warcad maa waxaa laga hadlayaa waxaan shaqadiisii ahayn in loo shardiyo heshiiska lagu dhex sheego ayaa heshiiska burinaya waay waxaa timi qofka ma loo dhiibi karaa dhirtii garanaye ma loo dhiibi karaa tusaale ahaan daabad dameeroo kale markaa nin dameerkaa ku shaqeeyo dee wixii soo baxaana intaa saasaynu kala leen ama gaadhiba gaadhi fitisaad iibsanaysaa markaasaad inaan darawale u dhiibaysa waxaad leedahay wixii ku shaqeeya wixii aad soo saarto kalabarh baad leeda ana kalabarh baa le ama saddex u qaybiyo qayb gaadhiga iyo laba qayboodoo labadeenna ma ansaxaysa shaaficiyadu waxay leeyihin ma ansaxayso lam yasix alcaqd sida khatiibu shirbiini uu leeyay sharaxa uu kitaabkan ku leeyahay aliqnaac maxaana ansax ahayn leanna waxaa u suurto heshiiskan saynu sheegnay qarar baa ku jira oo waxa gaadhigan wuxuu soo saari doona miyaa la garanaya lama garanaya wixii macquud caleyga heshiisku uu ku dhacay waa majhuulaba lilxaaja loo baneeyo dhirtaiyo waxaa loogu baneeyey laakiin gawaadhidaiyo waxaan kuma banaano waayo qofku inuu kirayaa u suurtooda gaadhigiisa oo xaajo u geenaysa qof inuu heshiiskaa la galaama jiraba ha kireeyo gaadhigiisa ha kireeyo waaya faslu fi lijaarati fasalkan wuxuu ku saabsan yahay kirada iyo axkaamteeda oo ijaara bikasri اlhamza ujaarana waa la odhan karaa luqatan waa ismu liljra ijaara waxaa la dhahdaa kirada lafteeda waxa wax lagu kala kiraystay sharcanna waa caqdun oo yaqtadii tamliika manfacati biciwad waa baycu lmanaafic baycu waa qofka shayga laftiisi iyo raqabadiisi cayntiisi in laga iibiye sooma ijaaraduna waa manfacadiisii baa laga iibinaya oo qofkii shayga kiraystay guri ha noqdo gaari ha noqdo muddadaa uu kiraystay manfacadiisuu leeyey manfacadiisuu mulkiyaya tasarufkeeda isagaa leh waa heshiis isaguna dee xoolaha la xidhiidho labada qofa gelaya mid waliba waa inuu jaa'isu tasaruf noqdo qof miyir qaba oo qaangaada oo aan maalka laga xayirin oo mukhtaar oo aan la khasbin marka iijaab iyo qabuulla way u baahan tahay sidii baycoo kale ile waxbaa la kala iibsanaya manfacadii baa la kala iibsanaya markaad guri qof sanad ka kiraynayso sanadkaa gurigaa manfacadiisaad ka iibisay marka laabudda min alijaabi waalqabuul qur-aankana waa lagu sheegay fain ardacna lakum faatuuhuna ujuurahuna nabiguna calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi acطu lajiira ajrahu qabla an yajifa caraqu qofka aad kiraysataan siiya mushqaayadiisa intaanu dhididkiisu qalalin macnaa hore u siiya ibnu maaja wariyey xaajaduna way keensanaysaayo qof isagu isku filaan oo wax walba qabsan karaa ma jiro ama wuxuu u baahnaa oo dhan haysta yanaa dadku way isu wada baahan yihin wixiina inaanu iibsan karin baa laga yaabaa qofka bilaashna dee aan lagu siin ahayn si awgeed baa xaajada awgeed baa loo baneeyey maxaa haddaba la kala kiraysan karaa waxaa la kala kiraysan karaa shay kasta oo leh manfaco xalaala oo manfacadiisa marka la oofsado isagii baaqi uu noqonaya se gurigii de waa lagu ganacsanaya gurigiina waa iska taagan yihi waa la degayaa gurigiina waa iska taagan yihi gaarhigii oo kale gaadiidka laakiin shayga manfacadiisu ay tahay fi istihlaaki in isagii la baabi'iyo kaasi kira ma galo nafar beriisa iga kire hadduu idhaahdo maxaad ku falis waan cunaya kira noqon mayso taas waa iga iibi waa inuu idhaahdo sida saxdi waa sida ama u dhaa toban war toban litiroo baadroola iga kiree ama u idhahdo tusaale ahaan lacag iga kiree boqol dollar iga kiree boqolka dollar maxaa boqolka dollar dee manfacadiisu waa in la wax lagu iibsado isagii meesha uu ka baxa sooma may may anigu isaga ma baabinay maxaad ku falas marti baa imanaya oo gidaaradan ku dhedhejinayaayo dolar meedhan ina haysto si ay u arkaan ma ansaxayso taasi waayo manfaco ha noqoto laakiin manfaco maqsuuda maaha dadka caqliga leh waxaasoo kale lacag kuma bixiyaan maal kuma bixiyaan marka manfaca ha noqoto manfaca maqsuuda baanay ahayn waayo marka laa tasixu lijaaratu almacquudatu calaa maa yatadamanu itlaafa caynin wixii manfaco aan lahayn lama kala kiraysan karo waxa manfacadiisu xaaraanta in lama kala kiraysan karo walihada baa nebigu mahru lbagiy iyo xulwaan lkaahin iyo mushqaayadda la siinaya faaliyaha iyo sixiroolaha iyo dadka xunxuna dee sinada ka ganacsada iyo waxay kala qaadeen waxaa rasuulku waa diiday waxaa shardiga caynta qofka aad ka kiraynayso inaad awood u leeda inaad ku wareejiso oo guri lagaa haysto oo qori lala dhex fadhiyo dad kama kirayn karti haddee manfacadiisii baanad gacanta u gelin karinba ujradu waa inay macluumo noqoto sidaasoo kale muddaduna waa inay noqoto mudda macluuma madhabku waa sidaas waa jiraan madaahib kaloo qaba ujra mulaqa sheegay la kala kiraysan karo iyadoon muddo la sheegin laakiin madhab shaaficiya oo dadkeennu ay sheegtaan inta badan kuma dhaqmaane wuxuu leeyahay ujradu hadday bilaa muddo tahay ma ansaxayso waa inay muddo lahaato waaya wlihaada wuxuu ihi wakulu maa shay dhammaantoo amkana ay suurtowdo alintifaacu bihi in lagu intifaaco oo le manfaco maqsuudo ah maca baqaa'i cayni lagu intifaaco iyadoo laftiisina ay baaqi tahay saxat way ansaxaysaa ijaaratuhu kirayntiisu lagu kirayo ciwad macluuma waxaan isaga iyo manfacadiisu aanay kala hadhahayn lama kala kiraysan karo goorma la kala kiraysan karaa idaa qudirat marka lagu jaangooyo manfacatu shayga manfacadiisa biaxadi amreyn laba arimood midkood bimudatin marka lagu jaangooyo tusaale ahaan guriga bil baan kaa kiraystay sanad gaariga sanad baan kaa kiraystay bil baan kaa kiraystay laba sannadood toban sannadood aw camalin ama lagu jaangooyo camal sida qofkii in lagu idhaahdo waxaan kuu kiraystay inaad gidaarkaa ii talbiisto ama inaad maradaa ii tusho shaqaad u kiraystay ama inaad dee alaabtaa i qaadaad ii xamaasho ayaan kuu kiraystay marka camal baad u kiraystay haddaba ijaaradu waxay u qaybsantay ijaaratu cayn iyo ijaaratu dhimay u qaybsantaha ijaaratlcayn waa shay mucayana la kala kiraysanaya gaadhigan iga kire gurigan iga kire waa sida dee bayci oo kale ijaaratu dhimana shay mawsuufa baa la kala kiraysanaya waa baycu salamkii oo kale baycu salam maxaa lagu kala iibsanayay shay mawsuufa sooma tani waa saasoo kale niyow gaadhi sifadaa iyo sifadaa iyo sifadaa la iga kire maaha gaadhi mucayana qofkii maxaa laga rabaa gaadhi sifadiila inuu keeno sooma waxyaaba ay ku kala duwanyiin waxaa ka mid a ijaaratu dhimi iyo ijaaratu alcayn axkaamta bayca caadiga ah iyo axkaamta baycusalamkay kala leeyihin oo ijaaradu hadday ijaaratu dime tahay shay mawsuufa la kala kiraystay ujrada oo dhan waa in la wada qadimo oo lagu bixiyo majlisulcaqdiga si baycusalamkii oo kale amanka loo qadimayay haddii ay tahay ijaaradu ijaaratualcaynna waa qofka wixii aad kaga kiraystay shaygaa mucayanka waad amahan karta kugu lahaan karaa dhib male ayib waxa kale oo axkaamtii u kala duwanya ka mid a haddii shay mucayan la kala kiraystay hadduu shaygaasi baaba'o heshiiskii u buraya guri baa la kala kiraystay mucayana wuu dumayba khalaas heshiiska halkaasu ku dhammaanaya mustaqbalka dee heshiis sii shaqaynaya noqon maayo gaadhaa la kala kiraystay u gubtay ama u qalimo u burburayba heshiiskaasi meesha u ka baxay laakiin ijaaradu ijaaratu dhima hadday tahay oo hay sifaad shayga sifaad in lagu xadiday aanu mucayan ahayn hadduu shaygii baaba'o heshiiskii ijaaradu buri maaye qofkii shaygii sifaadka lahaa oo kaluun baa laga rabaade marka hore baanu gaari mucayan oo nambarkiisu intaayay kaamaan karaysan gaari sifaad labaan kaa karaysan sooma kaad keentay hadduu baaba'ay dee mid isagii oo kalea sifaadkii laun keen wey heshiiski buri maayo wuxuu heshiiskan markaa la idhaahdo ijaaradu waa heshiis laazima oo muddadu intay shaqaynayso labada daraf midna kama bixi karo inay labaduba raalli ku noqdaan mooyaane qof baad guri sanad ka kiraysay ma odhan kartid waan u baahday iskaga baxa inuu isagu kaa ogolaado mooyaane qof baad guri sanad ka kiraysatay ma odhan kartid niyo markaad bil ku jirtay ni anu waan ka maarmay gurigaaga waa kaa ma odhan kartid waxba kama soconayaan hadduu ku diidu ku dhaahdo oo ni waad kiraystay anigu sanadka isticmaal ama isticmaalin sanadka kiradiisi waan kaa rabaa xaq buu leeyahy waa heshiis laazima weeye waaye kirada haddaba ma muqadam bay noqonaysaa mucajal oo heshiiska dabadiba qofku uu yeelanaya mise mise muajal bay noqonaysaa mid muddaysan oo dib laga bixiyaa bay noqonaysaa haddii mid lagu heshiiye dee waata lagu heshiiye markay ijaaratucayn tahay haddii lagu heshiiyo kirada imikaad bixinaysa de waa sa haddii lagu heshiiyo kirada aakhiru shahrigaad bixinaysa ama sanadku markuu dhammaadaad bixinaysa de waa sidee lagu heshiiye waxaa laga hadlaya haddii la ilaaqo kirada goorta la bixinaya lagama wada hadalba wuxuuhi ni gurigaa iga kire imsaan kaa kireeya dee boqol iga kiree waayo waan kaa kireeyey waan aqbalay ujrada goorta la kala qaadanayo lama sheegin haddaan la sheegin goorta ujrada la kala qaadanayo waxay ilaaqaas wuxuu keensanaya tacjiil wasa bayc oo kale haddii shayga la kala iibsado shaygan boqol iga siiyo waan kaa siiy hadhow ma odhan karo anuu amaah baan u jeeday ma odhan karo curfigaasaa keensanaya anuu lacagtii markaa iska bixi wa ilaaquhaa buu ihi inaan la mudayni ujradii ijaaradii goorta ujrada la kala qaadanaya inaan la mudan yaqtadii wuxuu keensanaya tacjiil alujrati ujradii in la dedejiyo ilaa an yushtarata in la shardiyo mooyaane fiiha ay fi lujrati adtajiilu haddii la mudeeyo dee muddadaasaa shaqaynaysa haddii kalese marka heshiiska la gala dabadeedba keen buu odhan karaa sidaynu sheegnay ijaaradu waa caqdi laazima oo midkoodna ma faskin karo ilaa ka kale ku waafaqo ama cudurdaar uu jiro cuquudda laazimkaahi geerida iyo waxyaabaha kuma burta iyo waalida iyo miir doorsoonka iyo walihaada haddii qofkii wax kaa kireeyey uu dhinto shaygii sidiibuu kaa kiraysan yahay ilaa ay muddadii dhammaanayso warasadu manfacada muddada may dhaxlin manfacada shaygaa ma leh toban sannadood buu kaa kireeyey markuu kaa kireeyeyba uu dhintay tobankaas sannadood shaygaa manfacadiisa adaa iska leh wuxuu uhi walaa tabطulu buri mayso alijaaraةu bimowti axadi اlmutacaaqidiin labada heshiiska galay midkood dhimashadiisa ku buri mayso ama labadooduba hadday dhintaan bal kii dhintay waa laga dhaxlayaa kii kiraystay baa dhintay manfacadaasaa laga dhaxlaya intay muddadu dhammaanayso kii kireeye dhintayna intay muddadaasi dhammaanayso shayga manfacadiisa dhexlayaashiisii ma laha waa caqdi mucaawado oo calaa shay yaqbalu naql oo heshiis ku dhacaya shay naqli aqbali kara yani guurin wa tabtulu way buraysaa alijaaratu fi lmustaqbal bay buraysaa wakhtiga soo socda bitalafi lcayn bay ku buraysaa cayntii inay baabaado almustaajara ee la kiraystay shaygii mucayanka la kala kiraystay hadduu baabao maadiga intii tagtay dee qofka kiradeedii wuu leeyahy hadday tii muddo kira lagu qaabilo laakiin inta soo socota heshiiskii kiraduba wuu burayba khalaas waxaa la mida iyaduna haddii muddadu ay dhammaato heshiiskii kiradu wuu burayaa oo dee in heshiis cusub la galayo in saa lagu kala tago labada midkood bay noqonaysaa walaa damaana buu ihi wax magdhow ahi cala alajiiri qofkii la kiraystay dushiisa ma ahan ilaa bicudwaanin oo qof baa shaqo loo kiraystay inuu gidaar dhiso waxaa loo kiraystay inuu dhar tolo waxaa loo kiraystay inuu xoolo raaco wixii loo kiraystay wixii dhibaato ee ku dhaca isaga laga magdhabi maayo haddii aanu isagu xadgudbin khalad iyo gef aanu gelin isagu waxba laguma leh waayo dee waa amiin waxaa loo kiraysta tusaale ahaan gaari inuu wado darawal buu kayii gaari hadduu gaarigii tankiisa wax ka badan saaro deetana gaarigu uu jabo de waa lagu yeelanaya markaas isagaa khalad galay ama xawaarihii la ogolaa mid ka badan buu ku kaxeeyey markaasuu qalimi ama isagoo cillad ku og buu kaxeeyey ciladii baa deetana gaarigii dhibaato u geystay waa lagu yeelanaya xadgudub buu sameeyey mustaajirkuna waa saasoo kale qofkii shay kiraystay guri buu kiraystay gaari buu kiraystay awr buu kiraystay faras buu kiraystay wixii dhibaatee gaadha isaga laguma laha magdhowgeeda haddaanu xadgudub samayn ama waajib saara aanu ka gaabin waayo waa amiin weye gacantiisu waa gacan ammaano weye wallahu aclam sal allah calaa nabiyina maxamed